أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواضئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقه وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaanu ku soo dhex jirnay suuratu tawba aayadda waxaanu soo gaarnay soddon iyo toddoba qowluhu tacaalaa innama annasii'u dibdhigitaanka ay dibdhigayaan bilaha xurmada leh gaaladu ziyaadatun waa kororsiino waayo filkufri gaalnimaday kula kordhiyo oo macnaa gaalnimadoodii ayay dembi kale kusii darayaanoo iyo kufri kale yudallu bihi dibdhigiddaas oo bilaah la dibdhigaya waxaa lagu baadiyeeyaa alladiina kafaruu kuwii ka gaaloobay ayaa lagu sii baadiyayna baadinimo hore allah maxay samaynayaan yuxilluunahu bishii xurmada laheed way xalilayaan caamun caam sanadkan waxay leeyihin bishaan muxaram xalaalay nootoo dagaalku waa bannaanya ee muxara waa safaraan xarri aan aan maanta baa xarrimayna wa yuxarimuunahu caaman sanad kalena way maaragtay xarimaan waxay leeyihin sanadkan muxaram sideedii ha loo daayo ay leeyihiin maxay uga gollo yihiin liyuwaadiuu inay waafaqaan ciddata maa xarama allah tiradii ilaahay oo maanta ma arkaysaa xarimay tiro ahaan inay ku waafaqaan laakiin bishii bay beddelayaan fa yuxillu marka waxay xalilayaan maa xaramallahu ilaahay u xiro bil ilaahay oo muxaram oo ka dhigay inaan la isdagaalamin ayay xalaal ka dhiganayaan waana isla fiican yihiinoo dad qumman bay isla yihiinoo inay waxyiin bay ismoodaanoo camalkaa xunkaana shaydaan baa u qurxiyo zuyina lahum waxaa loo qurxiyey suu acmaalihim gaaladii waxaa loo qurxiyey camalkooda xun oo dibdhigaasaa loo qurxiyey soo maaha wallaahu allana laa yahdii ma hanuuniyo alqowma alkaafiriin dadka gaalada ah oo kufriga u qasday oon ayagu khayrka aan rabin oo xaqii caddaan u leexday ilaahay towfiiqda ma waafajiyo xalow annaga ka soo sheekayn markaan fasirinay inna ciddata shuhuuri cinda allahi isnaa cashara shahran fii kitaabillah bilaha ilaahay agtiisa oo ka qoran kitaabka looxulmaxfuudka waxa weeye waa laba iyo toban bilood minhaa arbacatun xurumun afar xurmadahaa ku jirta halkaa marka waxaa laga fahmayaa waxyaalaha axkaamta sharciga ku saabsan iyo muddooyinka la tirinaayo bilaha bisha unbaa lagu tirinaayo bilahan oo maaragtay sanawiga oo qoraxda ku saabsan ma garatay qoraxda wareegeeda la socda ma lagu tirinaayo haddii islaam ay cuddo ku tirsanayso bilaha islaamka cuddo ku tirsana haddii cibaadaadkii la tirinayo xajka iyo ramadaan wakhtiga uu soo gelayo waxweeye bilaha islaamka ayaa maanta lagu tirinaya qofka qaangaarkiisa haddii la tirinayo shan iyo toban sano oo hijriya hadday u dhammaato oo bilaha maaragtay qamariga qofkii waa uu qaangaaro marka axkaamta sharciga ah oo dhan waxay ku xihan yihiin bilahaas qamariga wixii muddaaba maanta ma arkaysa taas bay ku xihan yihiin ee bilahan kaloo shamsiga lagu xisaabo sida bilahan gaaladu ay tira tirsadaan oo kale qoraxda wareegeeda ayay la socdaan iyo xilliyada sanadka shamsiga ayay la socdaan kuwaa marka aajaasha sharciga ma lagu maaragtay laguma xisaabtee bilahan qamariga sababta iyadaa qof walba u jeedo ilaahay afar biloodoo ka mida labaiyo tobanka bilood ayuu xarimay oo inaan la isdagaalamin oo dadka dhexooda ka xarimay soo maaha carabtii baa markii bedelo waxay yidhaahdeen afartii bilood waa ogolnaha inay xurmo yeeshaan laakiin maadaama dad weeraro iyo maaragtay dagaal ku jiro ay ahaayeen ayay bidco kale la yimaadeenoo waxay yidhaahdeen bilihii afartooda waa daynaynaa laakiin haddaan bishaan u baahanno dagaal u baahanno bishaa intaan xalaalayno muxaram ama rajab ayaan xagga safar u raraynaa taxriimkii ama rajab intaan xalaal ka dhigno ayaan maanta ma arkaysa shacbaan u raraynaa saasay marka ay dhihi jireen waxay ka dhigan tahay adigoo yidhi ilaahay uu yidhi faman shayda minkuma shahra falyasum bisha ramadaan halla soomo soomaa waaba annakoona yidhi bisha ramadaan hadda waa nugu kulushahay bal maaragtay markii shawaal la gaaro aan ramadaan shawaal u bedelno ama aan soo hormarinoo shacbaan u bedelno shacbaana xoogaa qaqabooba iyo rooba taas ilaahay ma yeelaa soo tacaddi diintii lagu tacadiye maaha waa sidaas oo kale bishii xurumka aheyd ayay meeshii ka wareejinay cadadkii waa ogolna haddaan dhahno shacbaanaan usoo raraynaa ramadaanka soddon aan soomno ama shawaalaan u raraynaa soddon aan soomno manalaka yeelaa soonkaasi ma ansaxaya maya baatil fii baatil waayo boqol laba-iyo tobanka biloodoo kale haddii aada soonto ramadaan makaa qaday karto abadan weliba waa kufrinimo haddii la bedelo sidoo kale bilihii xurmadaa haddii la bedelona waa kufrinimo bilahaas xurmadoodana ilaa nebi ibraahim diintiisa ayaa laga dhaxlay laakiin carabtu wakti dhexe ayay bidcadan ay keeneenoo nin la dhihi jiray alqalamas oo nin reer bani kinaano qole la yidhaahdo ahaa bani kinaana bani khuseyma bani mudrikat bani jaas bani mudar ninkaas ayaa bilaabay oy u yimaadeenoo waxay dhaheen bilahaan xurmadolo iska taagan waana dhibeen dee waa cayrtoobaynaa xoolibaa naga dhammaanaya weerar iyo waxaas ma ku noolna marka markii xajka la isugu yimaado bilaha qaarkood naga dibdhig hadhow marka la isku yimaado wuxuu leeyahay anigu ninkaas baan ahay qalamas la yidhaahdo warkayga lama celiyo bishaan muxaram sanadkan xurmada dibaan u dhignoo safaraan u rarnay ama rajab shacbaanaan u rarnay waxyaalasaas oo kale ayuu marka ku hadlaya hadhow wiilashiisi baa iska dhexlay wiilba wiil asaga waxaa ka dhaxlay maanta ma arkaysaa wiil la yidhahdo cabaad ayaa ka dhaxlay cabaadna waxaa ka dhacay wiil la yidhaahdo qalc bin cabaad asagana waxaa ka dhaxlay wiilkiisa la yidhaahdo umaya binu qalc ayaa ka dhaxlay haddana coof binu umaya ka dhaxlay haddana abu hamaama ninka la yidhaahdo oo ninka junaadata binu cawfa la dhihi jiray ninkaasaa marka isagoo wada bahashi ayaa islaamka uu ku soo gaaray markaas ayaa la joojoolayay bil dib loo dhigi kara lama arkee biluhu waa sidoodii nabigu uu yidhi calayh salaatu salaam ina zamaana istadaaraka hay-ati sidii ilaahay ugu talagalay ayuu ku soo noqday wax damboo la bedelaayo lama arko bidcadaasna waa la baabi'iyey afartii labaiyo tobankii bilood wey oo afarkaa ay xurum tahay wax dib loo dhigi karana ma laha marka dibdhigadaasna waxaa la yidhi gaalnimadoodii ay gaalnimo kusii kororsadeen waaye mana la yeelayo sida gaalnimadoodii loo buriyey ayaa bidcadoodana loo baabi'iyey marka innama nasi-u dibdhigidda oo bilaa xaramka la dibdhigayo xurmadeeda ee inta la xalaalayo bil kale la xarimayo ziyaadatun kororsiin waayo filkufri gaalnimada ay ku koriyeen gaalnimadoodii ay gaalnimo kale ku dareen sabab maaha yudallu bihi waxaa lagu dhuminayaa alladiina kuwii kafaruu kufriya ayaa lagu dhuminayaa oo dadka markay dembiga uu ka bato ama bidcadu ay ka badato maalin walba bidco iyo dembi iyo wax jinno ayay ibtikaaranay oo la imaanayaan si baadinimadooda baadinimo kale loogu soo kordhay ilaahan ka maqan ama qiraa'ada abu camar yadillu bihi aladiina kafaruu gaalada ayaa ku dhunta oo naftoodana way ku dhumayaan kayrkoodana way ku dhuminayaan maxay samaynayaan yuxilluunahu bishii xurmada laheyd way xalaalaynayaan caaman caam sanadkan waxay leeyiin muxaram waa xalaal waayo waa isweerari karnaa waxaan u rarnay safaraan xurmadii u rarnay wayuxarimuunahu caaman sanadka dambana way xarimayaan waxay leeyihiin sanadka soo socda sanadkan bilaha soodii ha loo daayo muxaram sanadkan waa xaaraam weerarku safar iyo markaas hanooga bilowdo marka bilihii ilaahay iyo axkaamtii sharciga ayay ku tasarufayaanoo marba isu ugegedaynayaan tee tashriicana ilaaha iskale iyo taxliilkii taxriim oo waxa ay nasaare iyo ruhbaan ay ku gaaloobeen waxaa weeye waxay ictiqaadsan yihiin axbaartii ruhbaanta inay waxalili karaanoo waxay xalaal ay ka dhigaan ay xalaal noqoyaan oo xaqu tashriic ay leeyihiin waxay xarimaan ay xaraan noqonayaan waa gaalwo hadda adiga wadaad hadduu ku iftoodo mas'alo qalad ma garat adoo og qaladkii inuunan diinta bedeli karin haddaa ku camal fashid waa dembi oo kabiiro ah laakiin haddaa ictiqaasi wadaadkaas inuu isagu xaqu tashriica uu leeyahay oo ribadii uu ku xalili karo oo xoolo aada lahaynoo lasoo dhacay intuu yidhaahdo booli bixinkeenu booliyaa laga bixinaya si waddada qaarkood ay samayn jireen oo hal booliya la siiyo oo marka kuu xalaalaynayo taas waaba gaalnimo waxna ma xalili karo waxna ma xarimi karo ilaah baa taxaliilka taxriimka iskale maxay saa u yeelayaan liyuwaaduu inay waafaqaan ciddata maa xarama allaahu tiradii ilaahay xarimo afartii bilood ay okay ka dhigayaan laakiin bilihii ay beddelayaan laakiin taasna lagaa yeeli maayo sababtoo ah bilaha cadadkoodana waa muhiim bishaas lafteedana waa muhiim waaba ka soo qaad haddii la yidhaahdo ninaa soonqaadkii inta la soo jeeda la yidhaahdo shawaal ha loo raro ama shacbaanna lasoo hormariyo wiilka ugu yar ama gabadha ugu yar muslimiinta waxay leedahay waxaan qalad waay waa bidco wax la maaragtay la aqbali karo ma aha soo saas ma aha marka taasoo kale dee ilaahay soo aqbalaya subxaana wa tacaala sababtoo bisha soddon beri ilaahay waa nagu waa nagu waajib yahay laakiin bishaan khaasiya goonihi leedahay shahru ramadaan aladii unzila fiihi lqur'aan bilahaa la xarimana khaasiyo goonihay leeyihin adugu khaasiyadii iyo macajiibtii ay lahayd bishaa adiga ma geli kartay ilaah baa ugu talagalay subxaana wa tacaala zuyina waxaa loo qorxiyey ma garatay haa liyuwaaduu inay waafaqaan ciddata maa xarama allahu tiradii ilaahay oo xarimay fa yuxillu markaasay xalil xalilayaan maa xarama allah bishii ilaahay xarimay oo bishii oo muxaram ay xalilayaan ma garat hadhow haddana waxa weeye bil kale oo oo xalaal ahay haddana ay xarimayaan marka mid kaloo xalaalahay maanta ma arkaysa xaaraan ka dhigayaan zuyina waxaa loo qurxiyey lahum ayaga suu acmaalihim camalkooda xuna loo qurxiyo dad fiican bay isu haystaan wallaahu ilaahayna laa yahdii ma hanuuniyo alqowma alkaafiriina dadka gaalada ilaahay towfiiqi muwaafajiyo yaa ayuha aladiina aamanuu dadka mu'miniinta aho maa lakum maxaa idin sugnaaday maxaa idin helo idin asiibay idaa qiila lakum haddii laydinku yidhaahdo infiruu baxa fii sabiililah jidka ilaahay ku baxa oo roora id saaqaltum ay tasaaqaltum aada cuslaateen ilal ardi dhulka ood ku cuslaateen oo dhulkaa isku sii dayseen maxaa dhacay aradiitum waxaad ku raalli noqoteen bilxayaati dunyaa nolosha adduunyada min alaakhirati ay bedel alaakhirati aakhira beddelkeedii nolosha adduunya maad qaadateen haddaba waa ladiin sheegayahay famaa mataacu alxayaati dunyaa noloshan adduunyadu ma ahaanin fil aakhirati ay fii janbi alaakhirati aakhare markii loo bandhigo ilaa qaliilun in yar maahane ilaa tanfiruu haddaadnaan bixin oo aadan jihaad ku bixin maadaama nabigu uu yidhi soo baxa calayhi salaatu wasalaam ama imaamkuba yucadibkum ilaahay wuu idin cadaabayaa cadaaban aliiman cadaab oo xanuun badan wayastabdil wuxuu beddel qaadanayaa idinka beddelkiina qowman qolo oo hayrakum idinka aan ahayn oo markaasi jidka alle ku jihaadayaan walaa taduruuhu ilaahayna ma dhibaysaan shay-an waxba kama qaadaysaan wallaahu ilaahayna calaa kulli shayin shay kastaba qaduurinkii awooda aayaddan iyo aayadaha ka dambaysa ilaa suuradda nihaayadeeda aayaddan iyo aayadaha ka dambaysa ilaa suuradda nihaayadeeda waxay ku saabsan tahay qaswatu tabuuk qaswu tabuuk tabuuk hadda waxaay waa la yaqaanaa waa magaalo xadka sacuudiga iyo xadka urdun magaalahay iska qabtaan meel u dhow hadda ku taalo madiino marka laga baxo dhinaca dimashq la aado taqriiban xuduudda sacuudiga ayay hadda ay ku taalaa laakiin way ku dhowda xuduudda urdunaa ku dhow urdun hadda shaam bay ka mid tahay tabuuga laftiisa shaam bay ka mid tahay kabacdina markaas suuriya ilaa dimashq jidkaas maaragtay u dhaxeeya oo madiine iyo shaam u dhaxeeyo jidkaa dhexbartankiisa ayay ku taalla hadda laakiin xuduudda sacuudiga ayay wakhtigan ay raacsan tahay waa meel madiine wax fog aada uga fogo ilaa toddoba boqol iyo kilomitr ama siddeed boqol ku dhowaad ayay madiine u jirta marka aada iyo aaday u fogta waa baabuurka dee markii lagu socdaa waxaa loo soconaa maalin ama maanta ma arkaysa iyo maalin dhan in loo socdaa dhici karta haddii haddii la yidhaahdo gaadiid ha lagu socdo iyo lugdhana bil ayaa loo sii soconaa bilna waa laga soo soconaya oo meel aada iyo aada u fog waa maka intay madiine u jirtaan labanlaabkeeda camal wax ku dhow ayay u jirtaa marka waa labanlaab taqriiban ayay u jirtaa sanadkaasina wuxuu ahaa sanadkii maanta ma arkaysaa sagaalaad markii maka la furtay oo maaragtay duulaankii xunayn iyo maaragtay qaswatu haqiif ay dhacday ka bacdi ee wufuud badanna nabiga u timid oo carabtii wufuuddii ay soo islaamtay oo carabtii badanaa ay dagaalkii ay joojiyeen ayaa nabiga waxaa loo sheegay calayhi salaatu wasalaam dowladda ruum oo markaa ilaa shaam masar turkiya dhulkan hadda turkiya la yidhaahdo aasiya suqra la dhihi jiray ilaa dhulka masar shaam oo dhan ilaa tabuuk marka meelahaas haysatay iyo carabaha ku dhow dhow oo xuduuddaas ay maaragtay gumaysan jirtay qaar ka midoo diinta kirishtaanka qaatay qolo yidhaahdo lakham iyo judaam iyo khasaan iyo qolooyin fara badan oo nasaara carab la dhihi jiray inuu boqorkii ruum uu aruuriyey oo nin u soo diray si uu jeysh u aruuriyo oo nabiga ugu duulay calayhi salaatu salaam waxay ogaadeen nabiga jasiiratalcarab inuu ka takhallusay ay soo raacday waxay dareemeen marka inuu khatar ku yahay weliba carabihii markaa jawaasiisa u ahaa oo nasaarada ahaa ayaa u jaasuusoo leed weliba hadda waa degan yihiino wakhtigaa waxay wakhti abaar oo jiilaal la soo maray oo wakhtiga kulaylka oo bilaha juulaa iyo juul iyo mey meelahaas taqriiban camal ay ku dhaweeda wakhti aad u kulayla oo miraha timirtana markaa ay dhislaa rabaan abaar xuna la soo maray ee dadkuna majaaco ayinoo mirihii weli aysan bislaanin dhibaato ay jirto ayuu ah markuu maqlay nabigu inuu ninkaas ciidan aruurinayo ayuu dadkii u sheegou yidhi waa duulaya halkaa tabuugan kudi ha la ogaado mararkii ka horraysa nabigu markuu duuli jiro carabaha iyo meella u duuli jiray meeshuu u duulayo ma caddayn jirin waa tawriyaysan jiro haddii lacala oo maka xaggeeda u duulaayo jidka tabuuk iyo halkaas waqooyiyoo warsan jiray hadduu bari u duulayo qoraxsan iyo koonfuroo warsan jiray si ay dadku u yidhahdaan meelahaasoo u doolaa meel kaloo ka dusi jira nabigu calayhi salatu wasalaam alxarbu khudac laakiin dagaalkaa tabuuk wuxuu ahaa dagaal aad iyo aad maaragtay culus meel fogaa loo socday cadowguna hadda waa cadow carabta ka badanoo waa dowladihii markaas ugu waaweynaa caalamka dowlad ka midooda waa ciidamo mahigaana in la kaxeeyo ilaa maaragtay labaatan kun soddon kun ciidamo in la diyaariyo ayay u baahan tahay ilaa labaatan kun soddon kun dhexdooda ayaa lagu qiyaasaa ciidamadii nabiga oo kaxaysa calayhi salaatu wasalaam marka dadkii meesha u socda waa u sheegay in maaragta dadkii lazaad qaatana waa u sheegay dadkii marka waxaa dhacday abaar xun baa jirta iyo dhibaato iyo gaajaa jirta iyo qorax kulayl meeshuna way fog tahay horta wixii munaafiq la dhihi jiray waa aayadaha noo keeni doonee asagoo cudurdaar beena iyo waaba ka hareeba duulaanka dad kaloo mu'miniinana xoogaa waa iska wehwehsadeenoo ayagoo isdiyaari raba unbaa maaragtay sibay ay maanta ma arkaysa ay ka noqotay laakiin mu'miniinta badankooda waa ay baxeen marka maalintaas waxaa loo baahday gurmad ilaa qof walbaa wuxuu u baahan yahay sahay gaadiid oo fuulo dadkiina waxba ma haystaano dhibaataa jirtay dadka maalintaa wax sadaqaysa aad u weyn waxaa ka mid ah cufumaan awr fara badan oo saddex boqoloo rati ilaa laba boqoloo rati oo badaa'ic iyo wax walba ay ka buuxaan iyo cunto iyo raashin ayuu macal awrti iyo wixii saarnaa iyo rarkeedii wixii dhammaa oo sadaqayso fii sabiilillah ajeyskii lagu zaaday wax la fuulo iyo wax la qaato iyo wax rahay laga dhigo nabigu markaasu aad u ammaano wuxuu yidhi maa darra cuhmaan maa camila bacd qalad dambe hadduu ka dhaco wax dambe ka dhibi maayo ilaahaba u dembi dhaafay subxaana wa tacaala hadda qaladna ilaahaba ka koriyey subxaana wa tacaala hadda qalad weyn oo la sheego ilaaha ka koriyey qutila wahuwa madluum isagoo xaq ku taagan oo laga gardaran yahay ayaa maanta ma arkaysaa la dilay marka qaswadaasay ishaaraysa nabigu marka jeyshkaas badan uu kaxaystay dad badanaa marka xoogaa iyo isyar dhakiyey dadkiibaa marka la canaanana khaastaan mu'miniinta leeya ma aha inaa isdhakidaan hadalkuu noo socdaa oo qaswada sheekadeeda aayaadka dhexdeeda ayaan uga dhergaynaa hadda kusii dheerdheeraan mayno yaa ayuha aladiina aamanuu dadkiina mu'miniintaaho maa lakum maxaa idiin sugnaado idaa qiila lakum haddii laydin yidhaahdo yacni maxaa idinku dhacay wey ood macnaa haraadi iyo dabaadi aad u noqoteenoo idaa qiila lakum markii la yidhaha infiruu baxa fii sabiili illaahi ilaahay maanta ma arkaysaa jidkiisa ihaaqaltum asalkooda tahaaqaltum ayuu ahaa marka hamzaa xoogaa la soo jiitay si loogu dhawaaqo ihaaqaltum adinka dhamma aad iscuslaysateenoo aad dhulka maxaa isugu nabteen waayo ilal ardi dhulka maxaa isugu nabteenoo waxaan dhaqaaqi karin oo dhulka isugu nabteen isu dhabaciseen maad hore u socotaanoo jidka alle ku duushaan aradiitum waxaad ku raali noqoteen bilxayaati dunya noloshaan adduunyada famaa mataacu lxayaati dunya noloshaan adduunyada ma ahan fil aakhirati fii jabi alaakhirati aakhara markii loo eego ilaa qaliilun in yar maahane ilaa tanfiruu haddaad bix weysaan oo jidka ilaahay ku jihaadi weysaan yucadibkum ou idin cadaabaya cadaaban aliiman cadaab oo maanta ma arkaysaa xanuun badan halkaa waxaa laga qaadanayaa jihaadku waa xaalaad xaalo waxaa weeye hadduu imaamku soo baxa uu yidhaahdo oo dadkii soo baxo yidhahdo ama qof mucayan yidhahdo hebel lagaama maarmee soo baxa uu yidhahdo waa farducayn ama dadka soo baxa uu yidhaahdo xaaladaas waa farducayn xaalana waxaa weeyaan waa markii waddanka uu cadow soo galo oo dhulkii ka mid uu cadow soo galo markaa in la wada baxana ayaguduna waa fardu cayn xaaladna waa fardu kifaayo dad ku filan hadday jihaadka ku filan oo kaafinayo ay jiraan markaas waxaa weeye intii baxdaa baxaysa inta kalena masaalixda ummadda kale ay ka shaqaynayaano aayaddan gadaal ku arki doonaaho maa kaana lilmuminiin aayadda ma gadaal ku arki doonaaho in maaragtay mu'miniinta inay dhammaan wada baxaan inaysan ahayn an yanfiruu kaafa falulaa nafara min kulli ummatin min kulli firqa daa'ifatu minhu macnaa haddii la maarmo oo markaas koox cadowga iska celi karta ay jirto dee ummadoo dhan inay masaalixdii ka wada tagtamaan jeish ku filan haddii loo diro inaaf waa ku filanya laakiin haddii jeish loo baahan yahay ama imaamku dad macayano oo yidhahdo adinku soo baxa hebel ama kooxdiinaa soo bax hadduu yidhaahdo waa fardu cayn waaye markaas in la baxo wey marka arrintan waxayd arrin aad iyo aad u culusay ahayd meel fogaa loo bixinaayey loo baxayey cadowguna waa uu badnaa marka nabigu dadka ha soo baxay uu yidhi soo baxay oo dhan marka in la soo baxay wada ahayd ilaa tanfiruu haddaadnaan bixinin yucadibkum ou idin cadaabaya cadaaban aliiman wayastabdil waxuu bedel qaadanaya qowman hayrakum dad kale walaa taduruuh mana dhibaysaan shay-a shay ilaahin wax kuma dhibaysaan wallaahu ilaahayna calaa kulli shayin shay kasaba qadiru kii awoodo wey markaasuu ilaahay wuxuu tusayaa qofkii maaragtay diinta ilaahay nusradeeda ka baaqda ilaahay iyo diintiisu inay ka kaaftoomi karaan oo waxaa la leeyahay ilaa tansuruuhu rasuulka haddaa u gargaari weysaan faqad nasarahu llaahu hadda ka horaa ilaahay u gargaaray id waqtiba u gargaaray akhrajahu ay bixiyeen alladiina kuwii kafaruu kufriyey ay nabiga ay maka ay ka saareen haaniya tnayni laba midkood xaal uu yahay tacbiirka haaniya tnayn maxaa laga wadaa laba midkood asagoo ah macnaa laba isagoo ka lablabo waxay ka koobayen hal iyo labay ka koobayen soo maaha macnaa laba isagoo midkooda laba isla socota midkoodo ka labaad waa abuubakar wey ma garata marka labo isla socota mid ka mid uu yahay nabigu calayhi salaatu wasalaam id waqtihumaa ma garata waqti ay ku sugnaayeen labadoodu fil qaari godkii oo maanta qaari hoor ku yaalla id waqti yaquulu uu odhanayay lisaaxibihi saaxiibkiisa abuubakar ahaa laa taxzan ha baqin ina allaha macana ilaah baana la jire faanzala allahu ilaahay wuxuu soo dejiyey sakiinatahu xasiloonidiisa calayhi nabiga korkiisa abuubakar labada waa loo celiyaa damiirka waayadahu ilaahay wuxuu ku ayiday nabiga bijunuudin ciidan oo lam tarawha aadnan u jeedaynin wa aadnan arkaynin wajacala ilaahay wuxuu ka yeelay kalimata aladiina kafaruu kuwii gaaloobay kelimadoodii assuflaa mid hoos jirto cagta hoosteeda la geliyey wa kalimatullaahi kelimada allana hiya alculyaa iyada ah midda sarraysa wallaahu ilaahayna casiizun waa ku qaaliba xakiimun ay xakiim wakhtigan ay aayadahan soo dhegaysa qasab tabuuq waa wakhtigii islaamkii uu xoogaysto jasiira carab laga takhallusay ee markaa lagu bilaabay duulaanka dowladihii waaweynaa waa marxalo culus wa carabta jeeshkoodu kun laba kun saddex kunoo ka koobna laakiin hadda waa ciidan boqolaal kun gaaraa loo gaaray dadkii xoogaa waa ku dhibtoota marka waxaa la leeyahay haddaad hadda iska gaabisaan ood u gargaari weysaan ilaahay ciidan meelow ka keenaba waa keenoo nabiga waa kii guulaysta maxaa dhacay xaaladdan xaalad ka liidata oo ka dhib badanoo ilaahay u gargaaray waa goorma waa xaaladdii hijrada marka nabigu madiino usoo haajirahay khulaasadii annagoon ku dhaaraynan waxaa weeye nabiga saddex-iyo toban sano markii uu maka dacwada ka waday oo la dhibay oo reer qurash ay dacwadii ay diideen waa kii qabaa'ilkii isu bandhigi jiray mar kastaba ugu dambaystii ansaaraa dacwadii xambaarsa waxay noo soo haajir adiga asxaabtada annagaa ku ilaalinayna nabigu marka hore asxaabtii uu idmay isaga weli looba idmay abuubakaraa wuxuu damcay inuu haajiro markuu haajiraayo rab wuxuu ku yidhi maya usug waxaa dhici karta in la ii idmo aan israacan abuubakarna adduunka wuxuu ka jeclaa ma jirin inuu nabiga la saaxiibo abuubakar waa iska sugtay caa-isha waxay tihi aniga waxaan koray tiri aabbayaalkay oo muslima nabiguna oo mar kasta uu noo yimaado sida abuubakar u jeclaa maalintiisba waxay tihi duhurkii ayuu nagu soo wirwiray markaasaan abuubakar u sheegnay wuxuu yidhi biabi ummi sal allahu calayh wasalam nabiga waxaan keenay waa arrin muhiim ah ayaa keentay markuu la fariisay wuxuu yidhi dadkaan naga bixi buu dhahay wuxuu yidhi waa ahalkaaga dadkaan sirkaa faafi maayaana ku kalsoonaada wuxuu yidhi hijiraa lai idmay waa baxaynaa mar abuubakar aada ugu farxay mar laba neefoo geela ayuu abuubakar uu sii diyaariyey markii horeba oo nin dhul yaqaana oo gaal laakiin nin lagu kalsoona ayuu usii dhiibey ou la balamo nabiga abubakar waa ay baxeen godka la yidhaahdo qaaru thawr godka la yidhaahdo ayuu ku dhuuntay takhdiidkuna waxaa quraysh waxay rabaan nabiga inay qabtaan oy dilaan marka ciidan bay ka daba dirayaan hadday hore ay ka baxaan waa soo qabanayaan soo maaha nabigu taagtiiguu sameeyey calayhi salaatu wasalaam ilaahay waafajiyey godkaasi asiga abubakar ay ku dhuunteen abubakar qoyskiisii dhammaa heeganoo ka dhigo wiila yarada cabdullaahi ibnu abibakar muxuu samaynayaa hamiinkii oo dhan fiidka hore o dhan nabigii abubakaru la joogaa calayhi salaatu wasalaam aroortiibuu guuraynayaa qorayshuu subaxdii la joogaa nin xalab magaalada baryo iska dhigaya markaasuu la sheekaysanayaa wax alla wixii akhbaara lagu sheekaysa usoo hoynaya asmaa bintu abibakar cuntaday usoo qaada mar walba cuntadiiyo cusubu lasoo kariyay usoo qaada waxay ku xirtay intay weydday googoradeeda intay kala jeexday ama marteeda ay dhexda ku xirnaysay qaarna ay dhexda ku xirtay qaarna ay baaquligii iyo cuntadii wixii lagu qaaday ayay ku soo xirtay caamir ibnu fuhayra ninka la yidhaahdo oo addoonkiisa ahaa mawlihiisa ahaa ariga ayuu ku soo maydhiciyaa godka ay joogaan fiidka arigiioo caano kulul intuu ka soo liso oo dhagax la kulleeyooo shiil waxay annaga aan dhihi jirnay oo ku dhex rido kulul ayuu caanihiioo lasoo kulleeyo haddana lasoo lisay dhagax shiilan lagu soo kordhiyo waa dadka hergaba waa ka beer reerbaadi waa yaqaana dhagaxaas shiilan markii caanaha lagu dhex rido caanaha dhan caafimaad bay noqonayaan marka qofka xataa hergab qabaa iyo daalka dhan waa ka ba'ayaan caanaha dhan buu qandiirinaya nicmadaasay ku noolaayeen gaaladii waa soo raadiyaan godkay imaanayaan meesha saa hadday u firi waa arki lahaayeen markaasuu abubakar nabiga u baqa calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu yidhi yaa rasuulallah low nadara axaduhum ilaa qadamayhi la absarana midkood gomadii hadduu saan u eego waana arki lahaa markaasuu yidhi laa taxzan ya abubakar maa danuka biitnayn illaahu haaliuhuma maxaa u malaynaysaa labo ilaahay uu la jiro subxaana wa tacaala ilaahay waa ka indhasaabay saddex beer meeshii markay joogeen ayay ninkii ay la ballameen meeshii ay kula ballameen ayay gaadiidkoodii raaceen quraysh waxay shardisay ninkii madaxa nabiga keena calayhi salatu slam abubakar radi allahu canhu boqol hala meel walbay ka raadeen waa soo waayeen markii dalabkii uu joogsado laga quusadheen waa cid galeen markaasay baxeen weliba dariiq waxay qaadeen toobiya dariiqaan hadda dariiqulhijra la yidhaahdo oon awal la mari jirinoo qardajeex nin dhul yaqaana oo khariid ahoo maaragtay dhulka aada u kala yaqaano ninkaasaa marsiiyey adiga nin baa mar sheego yidhi niman sii socdaan arkay oo maaragtay halkaas maraya suraaqa bin maali la yidhahda meesha joogo oo faris war ma ahano hebel iyo hebel waayo ilaa waxuu rabaa keligiis inuu isagu inta u dhunto uu soo qabto faraskiisii buu ka horeysay waa ka daba baxay markuu usoo dhow yahaba ilaahay buu barya nabiga calayhi salaatu wasalaam faraskii dhulkoo baa la galay ammaanoo weydiiy saddex goor marku hadda dhulka la gelayo marka dambe ammaan weydiiso waraaqa uu qoray nabiga calayhi sala ammaan cunto iyo zaad qaatoo dha waxaa layidhi lakaama rabo dibou usoo noqday marka kabacdi waa uu rumeeyey mu'min buu noqon doonaa insha allahu tacaala kabacdi waa uu rumeeyey sidaasay nabigu ay ku cid galeen markii dambe reer madiina saas ayay kusoo dhoweeyeen marka qisada ayaa la ishaaraya abuubakarna manqabadiisaa la ishaarayaaho qur-aanku u ishaaray id humaa fi lgaari haaniya tnayn ilaa rasuulkuu labeeyey id yaquulu lisaaxibii saaxiibnimadiisaa la aday inuu saaxiib iyo saxaabi uu yahay saa darteed culimmadu waxay cabdullahi ibnu munkadir wuxuu yidhaahdaa si ibnu abi xaatim oo wariyey abubakar wuxuu yidhi wallaahi anaa saaxibu anaa saaxiibkiisa maadaama qur-aanka suxbada abubakar la caddeeyey maalikiyadu waxay yidhaahdaan ninkii abubakar saxaabadiisa inkira inuu saxaabi yahay sida raafidadoo kale ninkii inkira waa gaal qoortaana laga goynayo sababtoo ninka abubakar caaya ama saxaabi maahan yidhaahda waa nin qur-aankii beeniyey nin qur-aankii beeniyey marka manqabo weyn ayaa abubakar maanta ma arkaysaa ugu sugan waana arrintii uu tabaninayey ninka la yidhaahdo waraqa ibnu nowfal markii la soo bixiye uu dhihi jiray yaa laytanii kuntu macaka id yukhrijuka qowma alla maan kula jiro markay qoomkaaga ku bixi doonaan marka qisadaas ayay aayaddu ishaari doonaa waxaa leeya ilaa tansuruuhu haddaad u gargaari weysaan faqad nasarahu allaahu ilaahay baa u gargaaray id waqtibuu uu ilaahay u gargaaray akhrajahu aladiina kuwii ay bixiyeen kafaruu kufriyey haaniya tnayni maaragtay laba midkii midkua asagoo ah oo can isagoo mid laba kuwa asagoo ah macnaha axadu inayna camalay ka dhiganta id waktihumaa iyagu filgaari ay maanta godka ay ku jireen oo godkii maanta ma arkaysaa kaaruthawr ay ku jireen id yaquulu markuu odhanaya nabigu lisaaxibii saaxiibkiisa abuubakar laa taxzan ha murgoonin in allaha alle macanaa micigeenno wa abuubakarna naftiisa lama murgoonay nabiguu la murgoonayo calayhi isalaatu wasalaam iyuu la murgoon naftiisa lama murgoonaynin faanzala allahu ilaahay wuxuu soo dejiyey sakiinatahu xasiloonisu calayhi nabiga abubakar labada waa loo celiyaa ama qiraa'ashaada waxaa jirta calayhi maa dhahayso labadaba loo celinaayo labada waa loo celin karaa wa ayadahu ilaahay nabigu wuxuu ku ayiday bijunuudin askar iyo jundi ayuu ku ayiday lam tarawha aanan arkinoo waa la idhasaabo gaaladii waa arki waayeen ayagoo meel walba ka raadinayo wa jacala wuxuuna ka yeelay kelimata aladiina kuwii kelimadoodii iyo ujeeddadoodii macnaa qasadkoodii kafaruu kufriya asiflaa mid hoosaysa waa kuwii taagtiigga u degay oo yidhi markii dambe ku goostoo yidhi qolo walba intaan wiil dhallinyaraa ka qabanno oo iriddiisa aan fariisinno hal mar seefta ha ku dhufteen si dhiiggiisa ay qabaa'ilka maanta ma arkaysaa quraysha ugu tagaanoo hadhow ree cabdimunaafiq maanta ma arkaysaa meelay u raacdaan ma yaqaanin hadhow dii isaga raali noqonayaan fikradda awdaal uu soo jeedeen waa kii nabigu ku dhex baxay calayhi salatu slam carrada madaxa ugu shubo ilaahay uu ka xifdiyey subxaana wa tacaala wa kelimatullaahi kelimada allahna hiya alculyaa midii sarraysaba mar kastaba kelimada allah sarraysa wallaahu casiizun xakiimun ilaahayna isagaa qaalib oo xikmo u saaxiiba walidaalika jihaadka waxaa laga aqbalayaa qofka ilaahay darti u dagaalama dadka aqraabta u kala dagaalamaan waa kala duwan yihiin walidaalika muslim bukhaari waxay wariyeen min xadiidi abi muusa alashcari qaala wuxuu dhahay su-ila rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam nabigaa waxaa la weydiiyey can irajuli nin yuqaatilu shajaacatan nin geesinimo u dagaalamayo wa yuqaatilu xamiyatan mid kale oo u dagaalamaya anaaniyo iyo qabiilkaaga wa yuqaatilu ri'aa'a riyaa'an mid isus u dagaalamaya ayu daalika fii sabiili illah kee jidka ilaahayba markaas wuxuu dhahay waxaasoo dhan waxba kama jiraane jidka ilaahay waxaa ah man qaatala ninkuu u dagaalama litakuuna kelimatullaahi alculya kelimada alle si ay u noqoto midii sarraysa fa huwa kaasaa fii sabiili illah jidka alla ku taagan saasuu dhaha nabiga calayhi salaatu wasalaam haddaba waxaa la yidhi iyadoo saxaabadii lala khidaabayo infiruu baxa khifaafan adinkoo fudud iyo wasiqaalan adinkoo culusba baxa oo khifaafka waxaa weeye dhallinyaro adinkoo ah adinkoo shuyuuqa adinkoo hawla idinka daadsan yihiin adinkoon dano badan aan lahayn adinkoo xoog leh adinkoon xoog leh biayi xaalaba baxaa lihi sababtoo arrinta jihaadkaa ka daran waa marka haddee istinfaarka caamka uu yahay oo imaamku dadka uu bixiyo ama xaajo weyn ay jirto markaas marka waa caam qaaraa waxay leeyihiin aayaddaas dambaa imaa doontaan nasakday oo wamaa kaana wamaa kaana aayad maxay ahayd maa kaana lmuna an yanfiruu kaafa aayaddaasa nas laakiin tansiikh ma ahan xaalaadkaa kala duwan nasakh ma ahan xaalaadkaa kala duwan xaaladii muslimiintao dhan loo baahan yahay ama ashkhaas loo baahan yahay markaa khifaafan wafiqaalan waa in la baxo xaaladii dad ku filan lahaysana intii ku filana hawsha soo qabanaysa macnaha waay marka hadba xaaladaha ayay ku kala duwan tahay infiruu baxa khifaafan adinkoo fud iyo wahiqaalan adinkoo culus wajaahiduu jihaada biamwaalikum xoolihiin iyo wa anfusikum nafsadiinaba fii sabiili illah ilaahi jidkiisa daalikum kiisaa midkiinaasa khayrun lakum idin khayr badan in kuntum haddii aad tihiin taclamuuna kuwii wax og haddii aad tihiin jihaadkaa idin khayr badan walidaalika saxaabo badan radia allaahu canhum ayagooba laga maarmi karo oo duqoobay ee jidka ilaahay ku bixi jiray waxaa ka mid ah abudalxa ka mid abudalxa ayaa ka mid a markii dambe oo xataa uu duqoobay ayuu jihaadka u bixi jiray wiilashaasoo waaweyna waxay ku dhihi jireen war aabbo nabigaad la soo jihaaday abuubakaraad la jihaaday cumaraad la jihaaday ood micigooda ahayd fanaxna qusuucanka anagaa kaa duulayn waa diido fa rakib albaxra badduu fulo yacnii badaha dawladihii kastayoo la weeraraayay sida hadda dhulkan turkiga iyo qubrus iyo halkaa dowladaha badda ka shisheeya oo la weerarayay ayuu ka qayb galay fa maata asagoo badda duulaankuo ayuu dhintay falam yajiduu lahu jasiiratan yadfinuuna fiiha meel dhulhay ku doogaan ma helin ilaa bacda sacata ayaamin sagaal beri ka bacdi sagaalkaa beri ou meyd ahaa falam yataqayar wax ura iyo doorsan midna ma haynin fadafanuu fiiha markaasay jasiiradda ay ku duugeen waa iyagoon hadda loo baahnayn ayay waxay dhihi jiri ilaahay waxuu dhaha soo baxa ma garan hadda markaasna waxaa weeye waa marka ummadda loo wada baahan yahay oo ummadduna qiyaado toosan oo hadaf le ay haysato wey markaasaa looga jeedaa jihaad rudha uu jiro wey nacam daalikum kiinaasaa khayrun lakum idin khayr badan infiruu baxa khifaafan adinkoo fudud iyo wahiqaalan adinkoo culus ayi xaalaba dhallinyaro da'weynan adigoo xoolo badan kaa kala dacan yihiin adigoon xoolo badan lahayn adigoo mashquula adoon mashquula calaa ayi axwaali min xaalaatika mar hadduu istinfaar uu yimaado lagu baahdo dhaqaaqooda wajaahiduu jihaada biamwaalikum xoolihin iyo anfusikum nafsadiinaba fii sabiili illahi jidka alleh daalikum kiinaasaa khayrun lakum idin khayr badan in kuntum hadaatiin taclamuuna kuwii waxog oo jihaadka hadda barakadiisa ama adduunyo iyo muslimiinta guusha iyo sharafta usoo hoynaayo ama aakhiro qofka ajarka uu la helayo qaraabadiisa u shafeecayo wax la goy karo maaha wax la goy karo maaha low kaana caradan qariiba wasafaran qaasida latabacuuka walaakin bacudat calayhim ashuqa wasayaxlifuuna billah halkan alla subxaana wa tacaala wuxuu dhaleeceynayaa munaafiqiinta jihaad ka fadhiisatay ee ayagu ka cudur daarto milic milicda lahaaye ayuu ilaahay ceebaynayaa subxaana wa tacaala sababtoo ah waxa kascad uga cudur daartay oo kascad uga fadhiisa waa munaafiqiin dadkii mu'miniinta ahaa dad xoogaa markii hore intay daaheen kabacdi iscanaantoo gadaal ka gaaray dad uun si ay ka noqoto waa arki doonaa sida kacab ibnu maaligo mar kastaba inuu baxa intuu rabay un arrintiisi ka noqotay saasunbay u badnaayeen laakiin waxaa si toosa u joogsaday oo jihaadkii u bixi waayey nabiga raaci waayey calayhi salaatu salaam munaafiqiintii bay ahaayeen markaasaa waxaa leeyahy sababta ku bixisay inay bixi waayaan waa kana low kaana hadduu ahaan lahaa macnaa socdaalkan iyo duulaanka caradan qariiban dheef dhow haddii la aadi lahaa iyo wa safaran qaasidan safar dhow oo dhodhowaada oo khaniimo iyo dheef lagu soo heli lahaa la tabacuukay ku raaci lahaan iyagoo dheef doona oo ilaahay darti kamaan laakiin dheefay doon lahaayeen walaakiin bacudad waxaa ku fogaatay calayhim korkooda ashuqatu masaafadii dhulkiibaa dhul dheer noqday oo muqaamaro ah soo maaha hanimo baaridana la doonan maayo hadda niman ruum la yidhaahdo oo ciidamo badan haysto oo xadaaraadkii adduunyada ugu waaweynaa ayaa laga hortegayaa marka saasaa marka ka reebtay iyo fulanimadaas waseyaxlifuuna way dhaaran doonaan bilaah ilaahay ayay ku dhaaran doonaan markaad soo noqotid ama iyagoo kula joogaba law iyagoo qaa'ilina iyagoo odhanaya low istadacnaa haddaan awoodi lahayn la kharajnaa macakum waan ku raaci lahayn macagaan bixi lahayn yuhlikuuna anfusahum naftooda ayay halaagayeen oo waa maxay intay kascad u hareen ay haddana been waxay ugu dhaarneen inaysan awoodin marka waa halaag calaa halaagkood awal jihaadkii bay ka dabamareen cudur la-aanay ay dib mareen haddana maca daalika waa dhaaranayaanoo waxay ku leeyihiin haddaan awoodi lahayn waan bixi lahay wallaahu ilaahina yaclamu wuxuu og yahay innahum ayagu lakaadibuuna inay maanta ma arkaysaa ay beenaalayaal ayyihiin marka meesha si fiican waxa uga dib maray waa munaafiqiinta walidaalika suuraddan ayaa faadix la yidhaahdaa oo suuratulmunaafiqiin lkubraana waa lagu magacaabaho mawaaqifta ay munaafiqiinta ay joogsadeen ayay aad iyo aad u fadeexaynaysaa u kashifaysaa low kaana hadduu ahaan lahaa socodka iyo maaragtay khaswadan iyo safarkan la safraayo caradan qariiban badeeca dhow dheef dhow oo hadda lasoo qaadanayo soo cantoobso ah iyo wa safaran qaasidan iyo safar dhexdhexaadoo meel dhow qaniimo laga soo guranaayo la tabacuukoy ku raaci lahay laakiin hadda maxaa reebay walaakiin bacudad waxaa fogaatay calayhim korkooda ashuqatu masaafadiyo fogoo tabuub waa meel dheer gaadiid iyo alaabtaan lama haysan hadda bilaa loo lugayna bilna waa laga soo noqonaya waqtiguna wuxua waqti abaar aho mirihii ay soo dhow yihiinoo beerihii hadda ay soo go-i rabaanoo qof walba oo rabo hooska inuu isku dhabaciyo oo rabo ku dhabacdo hooska hoostiisa oo iska jiifto waseyaxlifuuna billaahi ilaahay bay ku dhaaran doonaan ayago qaa'iliina iyagoo odhana ayaa u qadaran low istadacnaa haddaan awoodin la kharajnaa macakum waa idin raaci lahayn ilaahay wuxuu leeyahy ma aysan ku raaci lahayn waana awoodeene been bay sheegayaanoo yuhlikuuna waxay halligayaan anfusahum naftooda oo caro alle iyo cadaabkiisa isu bandhigayaan wallaahu ilaahayna yaclamu wuxuu la ogyahay innahum ayagu lakaadibuuna beenayaal inay yihiin ayuu alla ogyahay subxaana wa tacaala cafa allaahu canka ilaahay waa ku cafiyey lima adinta lahu maxaad ugu idantay munaafiqiintii markay idanku weydiisteen maxaad u tiri iska jooga xataa yatabayana ilaa ou kaaga caddaado laka adiga alladiina kuwii sadaquu kuwii runta sheegay iyo wataclama aad ka ogaato alkaadibiina beenalayaalka waxaay munaafiqiinta markii nabiga calayhi salaatu wasalaam ay u cudur daaranayaan ay waxay ku yidhaahdeen u cudur daarta nabiga soo maha hadduu idin ka yeehana waa kaas haddii kale marnaba ha raacinino markay u cudur daarteen nabigu waa iska ijtihaaday oo asagoo dhibkood iyo qeydarradooda nacay ayuu iska fasaxay tii baa marka citaab yar oo canaan yar oo aan badna ayaa la canaanayaaho cafi baa loo hormariyay cafa allaahu canku ma garan ila waa ku cafiyay lima adinta lahu maxaad ugu idintay xataa yatabayana laka aladiina sadaquu kuwa run sheegaa ilaa aad ka ogaato ay kaa kala caddaato iyo wataclama aad ka hooto alkaadiina kuwa beenta sheeg yacni kuwa cudurdaarkooda oo dhab iyo kuwa kale ee haddaad soobaxa tiraahdo maaragtay aan soo bixi lahayn inaad kala ogaato marka aayaddan waxaa laga qaatay dhaha nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu ijtihaad u bannaan yahay waa masalo usuuliya nabiga isagoo waxyi wixii uusan kusoo waa ku ijtihaadi kara hadduu ijtihaadka oo ku saxmana sidaa loo daynaya haddii uusan ku saxminna isla markii waa laga saxayaa marka isla markii waa laga saxayaa marka tan gef weyn ma ahane waa iska khilaaful owlaa la yidhiyo waxaa fiicnaa laheeda inaad u dayso laakiin haddana ilaahay subxaana wa tacaala waa uu kuu saamaxay marka dagaal weyn lama dagaalaminoo ilaahay nebigiisa si usluub macaana ula hadlaya taasna waxaa rabaa mu'miniinta ayaguna inay nabiga calayhi salaatu wasalaam ay tawqiiriyaan ilaahay mu'miniinta waa adbeliya maadaama allah oo nabiga isaga rabbigii abuurtay oo soo diray ah oo si latiifa oo ixtiraama ula hadlayo yaa ayuha nabi yaa ayuha arasuul mu'miniintana inay ixtiraamaan oo tawqiiriyaan huwa aladii arsala rasuul waxaa kay ahayd huwa suurat litu'minuu billahi warasuulihi watucaziruuhu watuwaqiruuh nabiga inaad u gargaartaan ood weynaysaan yaa ayuha aladiina aamanuu laa tajcaluu ducaaءa arasuuli baynakum ka ducaa'i bacdikum saa isugu yeeraysa ugu yeerina yaa nabiy allah yaa rasuulallah ugu yeera oo nabiga tawqiiriyo tacdiimiya markaasaa waxaa la leeyahay nabiga loo muujinayaa in dadka mu'miniintaah inaysan jihaadka inay ka takhallufaan inaysan cudurdaan beenbeena marna aysan la imaanin cudurdaarka beenbeenta iyo jihaadka waxa iska nagaarinaayo kadib dhacay waa munaafiqiinta laa yasta'dinuka idanku weydiisan maayaan aladiina kuwa ya'minuuna biاllahi walyowmi alaakhiri ilaahay rasuulkiisa kuwa rumeeyey ilaahay kuwa rumeeyey an yujaahiduu fi an yujaahiduu inay ku jihaadaan fiis biamwaalihim nafti xoolahooda iyo wa anfusihim naftooda idan kaa weydiisan maayaanoo aan harna kuma dhahayaan ama waxaad dhihi kartaa laa yasta'dinuka aladiina yu'minuuna biاllahi walyowmi alaakhir kuwa allah iyo aakhare rumeeyey idan ku weydiisan maayaan fi takhallufi inay kadib dhacaan can an yujaahiduu inay ku jihaadaan biamwaalihim wa anfusihim naftooda iyo maalkooda inay ku jihaadaan inay kadib dhacaan oo cudurdaar beena ku weydiisan maayaan ayagaaba diyaar u ah wey wallaahu ilaahayna caliimun isaga og bilmuttaqiina muttaqiinta isagaa og ama daahirka kuwooda waxaa tidhahdaa laa yasta'dinuuka ku weydiisan maayaan idan aladiina yuuminuuna billahi walyowmi alaakhiri fii an yujaahiduu inay ku jihaadaan biamwaalihim wa anfusihim inay ku jihaadaan idan ku weydiisan maayaano inay ka takhallufaan iska dhaafe jihaadka iyagaaba hore iyo caadda ka maraayo waa arki doonaa dad fuqaro ah oo waxba aan haysano gaadiid ee rasuulka u yimid oo dhahaya naqaad gaadiidna si aan ku jihaado ee leeya gaadiid idinma haayo ee haddana ooyi oo dhahaya way maxaan jihaadka ugu harnay soo maha bal qofkii cudurdaar laga raba ayaaba ooynaayo laakiin yaa kadib dhaca yaa cudurdaarka beentaa warsada waa munaafiqiinta innamaa ya'sadunuka waxaa idanku weydiista fi takhallufi can aljihaadi jihaadka inay ka haraan alladiina kuwii munaafiqiintii laa yu'minuuna billaahi ilaahay aan rumaysnayn iyo walyowmi alaakhiri maalinta aakharo wartaabad ay shakiso quluubuhum quluubtooda fahum ayagu fii raybihim shakigooday yataraddaduuna ku dhex noqonaayaan maxaa ku qasba dee iimaan ma leh inuu shahaado ka helaayo iyo inuu ajar ka helaayo iyo dhibkan oo maraayo inuu ajar ka helaayo maba haystaba khasaaro iyo wax u haystaaba waxaanoo dhanba maanta ma arkaysaa halaaku nafsa ayuu u haystaa marka wax micnolaba meeshaan inay jiraan ma u haystaba ilaa iimaan ma laha saasuu marka u baqayaa marka amaa qof mu'mina oo og ilaahay inuu u dhawaaqay rasuulkiisu u dhawaaqay ajarka jihaadka iyo shahaadada iyo maanta ma arkaysaa fahamsan oo ilaahay rumaysan waxaa weeye jihaadka aan ka takhallufa iyo cudurdaar beena ku weydiisan maaye safka horeba isagaaba hormuud aba bal haddii loo cudur daaro ayay ooynayaan ooy leeyihiin wax aan ku jihaadno ma haysanno laakiin dadka isnagaarinaya oo cudurdaarka beenbeenta iyo meelaha ku dhuundhuumanaya waa iimaan laabayaalka sababtoo wuxuu is leeyahay juhdigan aada bixinaysid maxaa maslaxa oo kaaga soo noqonaya saasuu jihaadka uga gambanaya innamaa yasta'dinuka waxaa idanku weydiista ay fi takhallufi can aljihaad jihaadka inuu ka haro oo meelaha ilmaha iyo habraha uu dhex fadhiisto alladiina kuwiyaa ku weydiista laa yu'minuuna billaah ilaahay aan rumaysnayn walyowmi alaakhiri aakhire aan rumaysnayn oo jihaadkan macanihiisa iyo hawaabta ka ratiman aan ogeyn wartaabad quluubum qalbigoodaa shakisayn ilaahay ma aaminsana waxdaaniyadiisa rasuulka sidqigiisa ma aaminsana aakhare ma aaminsana marka qalbigood dhan baa shaki ku jira oo fahum ayagu fii raybihim shakigooda ayay yataraddaduuna kodhex noqonayaanoo dad maanta ma arkaysaa qiimale ma aha walow araadu lkhuruuj haddana ilaahay wuxuu nooga sheekaynaa subxaana wa tacaala dadkii dib dhacay oo munaafiqiin fara badanoo dib dhacaa jirta ou ka mid yahay qaar madaxdoodii ahaa cabdullaahi ibnu umay ibnu saluul nin la yidhaahdo iyo aljad ibnu qays nin la yidhaahdo iyo kuwo kaloo fara badan oo ansaarta raggoodii waaweynaa ah laakiin munaafiqiin ahaa ayaa jihaadkii dib ka dhacay oo ilaahay ou reebay oo cudurdaaro beena la yimid kii baa nabka laga sabarsiya nabiga waxle waxba kaalama maqno shar iyo fasaaday kaala maqan yihiine walow araaduu hadday dooni lahaayeen alkhuruuja inay baxaan la acadduu lahu lilkhuruuji bixitaanka ay macaga wax u diyaarsadeen cuddatan diyaargarow maanta gaadiid iyo hub iyo xoolo intaba waa haystaa waa la isaqaana magaalo la iska degan yahi qof walbaa intay awooddiisa iyo tabartiisa la eg tahay xoolihiisa caafimaadkiisa qofka jira qofka kale waa la yaqaanaa qof walba taagtiisoo maaha laakiin maxaa loo reebay walaakin karihallaahu ilaah baa waxuu uu nacay inbacaahahum bixitaankooda ina idinka idin raacaan fahabbadahum ilaahay baa hakii oo cuslayo dib idinkaga dhigay wa qiila waxaa loo yidhi waxaa la qaacay uqcuduu fariista yacni ilaahay baa qadarkiisa ku xukumay inay fadhiistaanoo uqcuduu fariista maca alqaacidiina kuwa fadhiista ilaahaa qadidiisa ku xukumay oo yidhi ha bixnina fariista markaasay cudurdaar beena ay la yimaadeen saasaa ilaahay kaaga reebay hadday idan la bixi lahaayeen low kharajuu fiikum hadday dhexdeena idin la bixi laha idin raaci lahaayeen maa zaaduukum idiinma kordhiyeen ilaa khabaalan fasaad iyo khalkhal maaha dhibaato wala awdacuu way dedegi lahaayeen baynakum dhexdiina ayay shar iyo balaayo iyo diraadiraale ay la degdegi lahaayeen waa sukiin diri lahaayeen yabquunakum ayagoo idinkala doonaya alfitnata fitna dhexdiina inay ka aloosaan dhexdiinaba xagga orod xagga orod xagga warshaga xagga warfaafi xagga balaayo abaabulqashin xagga inta balaayo iyo kutrikuteen iyo abaabul xunay geli lahaa wa fiikum waxaana dhexdeena ku jira samaacuuna lahum dad iyaga maqla dad iska mu'miniinoo dhegweynaho weli nimankan saadaad maqaawiira u haysta hadda goora waxaad arkaysaa dad waxaa jira xun aa jira oo dasaasiina dadkaas ma fahmi karo ilaa qof caqli badanoo labiib ah maahan marka dadkaa dadkii ay ka dhasheen oo maaragtay iska maaragtay dhegweynta ahaa nimankan inay muwaafiqiyiinna ma fahmi karaan niman uun waagii horena sayidaal ahaan jiray oo qoyska xukumi jiray ugaasyaalaha u tali jiray haddana nabigii daahirka kala socda ayay u haystaan balaayadan ay qashayaan uma war heli karo dadku warka ma wada heli karo xasaasiinna ma aha dadkaa marka iska dhegweyntaa hadday balaayo u sheegaan xusniya isaga qaadanaya sida dadka axaadiida mawduucaadka wariyo oo qaflatu saalixiinka qaba waa soo maa marka dadkaasaa idinku jira ama iimaankooda oo daciif yahay ama kafle ay ku jirta hadhow balaayadii hadday kiciyaan balaayadii la aloosi lahaayeen si marka aysan fashal un kugu ridin ayuu ilaahay u reebay wallaahu ilaahayna caliimi wuu og yahay bidaalimiina kuwa daalimiinta marka halkan ilaahay wuxuu noo sheegay subxaana wa tacaala dadkan munaafiqiinta xikmo ilaahay u reebay xikmada u reebay waa maxay awood ay ku baxaan waa haysteen laakiin ilaahay baa wuxuu qadaray inay fadhiistaan sababtu waa maxay balaayo idin kordhi lahaay mu'miniintana waxaa ka mid dad jeeshka la socda iska xoogaa dadkan aan makrigooda iyo khadaacooda iyo hagardaamadooda aan u dhega maaragtay aan maaragtay ka warqabin oo wixii ay sheegaan iyo dicaayaadkooda xusniye iskaga faafinaya hadhowna markaa muslimiintii dhib u kordhinaya kuwaasoo kale ilaahay baa marka muslimiinta ka qabanaya walow araaduu hadday dooni lahaayeen alkhuruuja inay ku bacaga ay baxaan laa caduu lahu u diyaargaroobilaan cuddatan diyaargarow walaakin kariha allaahu ilaahay baa waxow uu nacay inbacaahahum inay soo dhaqaaqaan fahabbadahum dhulkuu ilaahay ku dhejiyey oo ilaahay baa subxaana wa tacaala celiyey wa qiila waxaan yidhi uqcuduu fariista maca alqaacidiina kuwa fadhiya ilaahaa qadaray marka qiiladaasi macnaa qowl keliya maahane macnaa qadar ahaan wey samaduu ilaahay ka qadaray maxaa dhici lahaa hadday baxaan low kharajuu fiikum hadday dhexdeena bixi lahaayeen maa zaaduukum idinla ziyaadiyeen idinma kordhiyeen oo ciidan iyo cadowna inkama giijiyeen ilaa khabaalan qas iyo fasaad iyo khalkhal maaha wala awdacuu way degdegi lahaayeen khilaalakum dhexdiinna iyo waxay ula degdegi lahaayeen fasaad iyo isku dir iyo balaayoy ula degdegi lahaayeen yabquunakum ayagoo idinla raba idinla raadinaya alfitnata fitna iyo iskhilaaf inay dhexa idin geliyaan walxaal fiikum uu idinku sugan yahay samaacuuna kuwa ayaga iska maqlo ayaga u dhega raaricinayo iska ahlullaahi oo waxaas iyo nimankan hagardaamadu aan ka warqabin wallaahu ilaahina aclamu waa ogyahay bidaalimiina daalimiinta marka waxaa la leeyahay fitna hadda ugu hor ma-an iyo hagardaamo arrintan waa arrin ay ku murxoonoo weligeed ay ku soo jiri jireenoo laqad ibtaqow way dalbeen alfitnata fitno iyo khalkhal min qablu hadda ka horba waqallabuu way gediyeen laka adiga umuura arrimihii bay ku gediyeen hadda dhinacay kaaga yimaadeen xataa jaa'a alxaqu ilaahay xaqi iyo nasrigii uu ka yimid wadahara uuna muuqday amrullaahi amriga ilaahay oo muuqday wahum ayaguna kaarihuuna ayagoo kahanay nimankan waxay ahaayeen cabdullaahi binu umeyr iyo ru'uusulmunaafiqiin intaan nebigu madiine usoo haajirin ninkan waxaa la rabay maarata owsiya khasar inay boqor ka dhintaan taajkiisii iyo maanta ma arkaysa koofidii boqornimada ayaa loo talay markii nabigu u yimid sharciga u yimid waa laga mashquul yaa wax ku fala nebi maxamedo jooga magar meeshiiba cuqdo ka qaaday munaafiqnimo iyo balaayo bilaaba marka hore ma islaamin asagoo isla diintan waa baabi'i doontaaho arrintaadi waa kuisoo noqon doontaa waxaa dhacday beder marka in la guulaystay beder markii la guulaysto gaaladii laga adkaaday ilaa awal wuxuu islahaa gaaladaas qorayshi adinka iskaalmayso bal diintan waa fashilmi doontaa ayuu wuxuu yidhi haadaa amru qad tawajaha alalaha diintaana waa socotou dhahay tani waana martay ya waana martoo dhahay ti oo maarata dib u noqonayso uma eka markaasay islaamka ay soo galeen daahira si daahiray u soo galeen hoosna kufra caloolaadka isagoo ka wad ayuu soo galay mar kastana hadda hagardaamuu samayn jiray oo gaalada hadba inta la xirtaan maanta baldiinta majaxaabiin marka weligoodba waxaasuu ku soo jireene ilaahay baa fashilay hagardaamaha hadda ugu hor maahane yay ku ciilinaa la leeyahay laqad ibtaqow way jariyeen way dalbeen way raadiyeen way ka shaqeeyeen alfitnata fitno ayay ka shaqeeyeen iyo balaayo aloos min qabl hadda ka horba intaad soo haajirtaba waqallabuu waynagediyeen laka adiga alumuura umuurta waa fakereen xagga qoladan xulafo la sameey inta ka majaxaabi inta ka majaxaabi xaggou ka degan yahay diinta isku dirdir ba waxyaalahaasoo dhan ay raadiyeen marka xataa jaa alxaqa xaqi ilaa uu ka yimaado oo guusha ay ka timaado oo qurayshtii diinta la dagaalamaysa beder qac looga jebiyo wadahara waxaa muuqday amrullaahi amarkii allah muuqday oo guushi iyo nasriga diinta wahum ayagoo kaarihuuna kahanay markaasi islaamka munaafiq dhaqmo usoo diray munaafiqiintia laga sheekaynaya waxaa la yidhi wamin waxaa ka mida munaafiqiintii man yaquulu mid odhanayo idan lii war ii idan ma garata walaa taftinnii hana ifitnayn aniga ii idanoo dagaalkan iga jooji ha ifitnayn muxuu uga jeedaa waxaa la ninkan aljid ibnu qaysaa la yidhaha nin reer bani salime ayuu ka mid ahaa laakiin nin bakhiilaho munaafiqna waa ah walidaalika markuu nebigu madiino soo galay ayagu waxuu dhaha yaa madaxii ah markaas aljad ibnu qays hayra annaa nubakhiluh calaa annana nubakhiluh waa nin bakhiil ay dhaheen faqaala rasuul lah waayu daa'in adwa'u min albukhl cudurka bakhiilnimo ka weyn yaa waayo kan sayid idmaane walaakin sayidukum alfata aljacdu alabyad wiilkan timaha adagoo bisr ibnu bara' ibnu macruur wiil la yidhaahdo aad u qiimo badan u ahaa dadkii waqti hore dhintow ka mid ahaa oo maaragtay dad ninkii jimca ugu horreeyo oogey ayuu ka mid aha intaa nabigu soo haajiray calayhi isalaatu wasalaam wiilkaasaa madaxa diin oo kale marka ninkaa nin munaafiqo ah wuxuu yidhi aniga haddaan duulo nabiga wuxuu ka yidhi hallaka fii jilaad bani lasfar war reer bani asfar macnaa ruom ma la dagaalamaysaa inuu yidhi aniga iyo heebanos ha igu dhoweynino nin naagaha haweenka kuma manan ahayo gabdhahooda iskama celi kara aniga dagaalka i wadin booda markaasuu ilaahay wuxuu yidhi alaa fi lfitnati saqadu fitno waaba ku jiraaba sababtoo ah rasuulkii uu ka takhallufay cudurdaar beenoo la yimi wa ina jahannama jahannamana la muxiidatun bilkaafiriina waa gaalada mid koobtay waa qof yacni hadda la yidhi salaadda jamaacada aad aasir may may may anugu salaadda haddii aan u baxo meelahaasa naagaan arkayaa ee jamaacadii aadi maayo macquul miya hadhow salaadda hadduu ka joogo suuqa sow xaajo uma aadaayo soo ma haye hadhow soo manaaga ar ma arki maayo masalaada keliya markuu u socdo haween arkaya marka midda kale meel kastoo fitnadu ma taalo midda kale aawa iimaankii jihaadaaba lagu jira nin jihaad ku jira maxaa naaga fitnadu usoo arka iimaankii baa marka ka maqan walciyaadu billah wa minhum waxaa ka mida man yaquulu mid odhanaayo ayaa ka mida maanta ma arkaysaa munaafiqiintii iidan lii iidan walaa taftinnii hana ifitnayn oo haweenkan banilasfar ha itusin oo kuma raaci karo jihaad waa aljad binu qays ninkaa munaafiqa wey ilaahi wuxuu yidhi alaa fi lfitnati saqadu fitno waaba ku dhaceenba tanaaba fitno ah inuu jihaadkii ou ka haro rasuulkii ou ka haro oo rasuulku yidhahdo ha ifitnayni oo jihaadkii diintii oo fitno u arko ayadaa fitna wa ina jahannama jahannamana la muxiidatun waa mid hareeraysay wey bilkaafiriina gaaladana tu hareeraysay wey والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه